بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين insha allahu tabaaraka watacaala waxaynu ku dhex jirnay kitaabu salaa waxaynu ka qaadaynaa baabka saddexaad oo ah awqaat lmanhiy awqaadda xilliyada la nahiyey in salaada la tukado waxaa jira dhowr waqti oo nebigu uu nahiyey in salaada la tukado asbaab bayna leeyihiin oo culummadu asbaab bay u raadiyeen sida axaadiid kale oo ku sugnaatay shiikhu marka laba waqti buu ka sheegay saddex waqti ayaa axaadiidtu aada ugu soo aroortay waqtiga ugu horeeya waa bacda salaati subxi xataa tatluca ashamsu ilaa ama xataa tartafica ashamsu bacda salaat subax markii la tukado ilaa qoraxdu ay soo baxdo oo kor uga kacdo oo dhulka ka kor kacdo qayda rumxin waxa weeye rumxiga wax la mida oo xoogaa macnaha ay kor u kacdo qeybta labaad oo la nahiyey waqtiga labaad oo la nahiyey waxa weeye bacda salaati alcasri xata alguruub xataa taqruba ashamsu qoraxda bacda alcasar salaada marka la tukado casar ilaa qoraxdu ay dhacdo waa la nahiyey in la tukado salaado macnaha caadiga labadaa xilli buu sheegayaa shiikhu xilliga uu ka tegayna waxa weeye waxa weeye waa xilliga ay duhurka tahay oo zawaalka ay taaganta intayna zawaalka gaarin oo xiina yaquumu qaa'imu dhahira la yihahda macnaha waa bartanka markay taagan tahay ay fii kabadi samaa joogto saddexdaa xilli ayaa nahyigu ku soo arooray culimadu marka waxay yidhahdeen sida axaadiidta ku sugnaatay waynu arki doono bacda salaatu subxi markay qoraxdu soo baxayso waxa weeye shayaadiinta shaydaanka isku aadiya mushrikiinta u sujuuda kuwa qoraxda caadudi jiray ayaa u sujuudi jiray markay qoraxdu dhacaysana way u sujuudaan amaa markay bartanka taagan tahay iyadoo waxa weye axaadiid baa ku sugnaatay oo nabiga calayhi salaatu salaam oo caddeeyey waa marka la shido jahanamawi haddaba awqaadaas ayuu baabku ka hadlayaa bal aynu aragna axaadiista ku soo aroortay laakiin waxaan sii tambiihinaynaa salaadaha la diiday waa sunnaha mutlaqa awe oo sunayaasha qaar baa ka soo haraya sida aynu arki doono culamada aqwaasheeda in sha allahu tabaaraka watacaala alxadiid athani walkhamsuun xadiidka konton iyo labo waxau yidhi can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma cabdullahi bni cabaas waxaa laga wariyay qaala inuu yidhi shahida cindii rijaalun shahida waxaa ka markhaanti kacay cindii agtayda rijaalun rag baa ka markhaanti kacay mardiyuuna laga raalli yahay ay macnaha xaggayga laga raalli yahayo ragan ku kalsoonahay baa arrintaan ii sheegay wa ardaahum kaan ugu sii kalsooni badnahayna waxa weeye cindii agtayda waa cumaru cumar ibn khadaab radia allahu canhu oo maxay raggaas badan ka markhaanti kaceen cumarna aada aada usii dooratay ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam nahaa can asalaati bacda asubxi ana nabiya sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam nahaa inuu nahiyey can isalaati salaadii in la nahiyey in la tukado waa salaadihii sunnaha ahaa oo mudlaqa ahaa bacda subxi ay bacda salaati subx xataa tartafica xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay soo baxdo oy banaanka timaado wa bacda alcasri xataa taqruba salaada casr ka bacdina inaan la tukan ilaa ay dhacdo oo waxa weeye salaadii maqrib la gaaro xadiidkan marka waxa weeye cabdullahi ibni cumar cabdullahi ibni cabbaas ayaa saa u wariyey oo waxa weeye ka warinaya saxaabadii waay xadiidkan kalena waa la macne oo alxadiid athalith walkhamsuun waa la macne isaguna can abi saciid alkhudriy radia allahu canhuma canhu can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu canhu alla ka raali noqdee can rasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay buu ka wariyey isaguna qaala inuu yidhi laa salaata salaad la tukanaya ma jirto bacda subxi ay bacda salaati subxi salaada subax marka la tukado ka bacdi salaad la tukan maayo xataa tartafica ashamsu ilaa qoraxdu intay soo baxdo ay kor kacdo marka labada xadiis isma diidayaan xadiiska hore wuxu yihi xataa tadluca ashamsu kana wuxu yihi xataa tartafica ashamsu ay qayda rumxin baa la rabaa xoogaa yar markay kor kacdo wey oo dhulka ka kacdo oo xilligaa waxaa la dhaafinayaa ay u sujuudi jireen walaa salaata bacda alcasri salaad la tukanayana ma jirto bacda alcasri salaada casr markii la tukado xataa tagiiba ashamsu xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu ay dhacdo oo godka gasho salaad la tukanayo ma jirto haddaba axaadiis fara badan baa ku soo aroortay oo aada iyo aada u fara badan ayaa baabkan ku soo aroortay sidaa daraaddeed ayaa shiiku waxa uu leeyahy oo mualifku uu yidhi qaala almusanif raximah allahu tacaala wa fi lbaabi ay baabkan macnaha salaadaha awqaadaa la naahiyey salaada waxaa ku sugnaaday can caliy bni abi aalib waa laga wariyey aw waxaynu haysanay cabdullahi ibni cabaas oo cumar ka warinaya abi saciid alkhudri labo caliy ibni abi aalib waxa weeye iyo cabdullahi bni mascuud iyo ninka la yidhaahdo cabdullahi bni cumar wa cabdullahi bni camr ibn alcaas wa abi hurayra waxa weeye waa samura samr samurat ibni jundub waa laga wariyey sidoo kale salamata ibni akwa wa zayd ibni taabit wa mucaad ibni cafra wa kacb ibni mura wa abi umama albahiliy sidoo kale waxaa laga wariyay waa camar ibn khay camar ibni cabasa waa saxaabi isagana asulamiy wa caaisha radi allahu canhum iyagoo dhan waxaa laga wariyey inay wariyeen inuu nebigu nahiyey bacda salaati subxi iyo bacda salaati alcasri axaadiistaas markaa faraha badan oo laga wariyey maaragtay raggaas saxaabadaas oo dhan waxa weeye waxay ku wada jiraan maaragtay saxiixeynka iyo sunanka ay kulligaa wada wariyeen oo waxa weeye aada iyo aad ayay axaadiistani u fara badan yihiin haddaba labada axaadiis oo inoo keenay shiiku iyo axaadiista kale oo waxa weye la macnaaba labadaasuu ka soo qaatay waxay inoo caddaynayaan labadaa waqti bacda salaati asubxi iyo bacda salaati alcasri inaan salaad sunaa la tukanaynin haddaba khilaaf baa wuxuu ku jiraa culummada waa maxay salaadan la diiday awqaadan horta ma liltaxriim ba ma lilkaraaha ma lilkaraaha maqaar baa laga soo reebayaa mise laga soo reebi mayo jamhuurul culamaa waxay ku tageen inay karaahiye tahay iyagoo d daliishanaya axaadiitan iyo axaadiid kalaba ayay ku tageen oo aan salaad la tukanaynin aqwaasha marka marka la isku keen keeno khulaasadu waxa weeye oo waxa weeye isugu soo khulaasoobayso inay arrintaani ayna banaanayn bacda salaati subxi iyo bacda salaati alcasri inaan salaad sunaa la tukanaynin waxaa laga soo reebayaa aaa salaadaha sababta leh oo dawaati alasbaab la yidhaahdo maxay yihiin salaadahaas waxa weeye taxiyatulmasjidka waxa weeye axkaamu ljanaa-is waxa weeye markii salaatu ljanaa-is waxa weeye maaragtay sunatu lwudu salaadii sabab leh salaatu lkusuuf haddaynu dhahno waa sunne salaadii sabab ku timid waa laga soo reebayaa oo waxa weeye iyadu nahyigaasi kuma dhacayo amaa salaadii aan sabab lahayn oo sunno un baan iska tukanayaa waxa weeye aan sabab lahaynoo mutlaqa lama ogola labada xilli oo waa la diiday marka imaamu shaafici baa ku magacaabay oo dhawaatu lasbaab baa la yidhaahdaa salaada dhawaatu lasbaab la yidhaahdo oo taxiyatulmasjidka iyo leanna nebigu waa amray oo waxau yihi marba haddaad masaajidka soo geshid waa inaad tukataa salaad laba ragcado idaa dakala axadukum almasjid falaa yajlisan xataa yarkaca ragcatayni waxaanu ka qaadanaynaa marka labadan xadiid maa yuukhadu min alxadiidayn labadan xadiid kow marka ugu horreysa waxaa laga qaadanaya inay nahyigaasi ku soo arooray nawaafisha salaadaha la tukanayo mutlaqa ha nawaafil mutlaqa ayaa la yidhahdaa marka waa nawaafil waa sunne mutlaqa weye oo waxa weeye tii sababta lahayd baa ka baxaysa laba waxaynu ka qaadanaynaa bacda salaati asubxi bacda salaati alca ha bacda salaati alcasar xataa takiiba ashamsu ilaa qoraxdu ay dhacdo ayaa la sugayaa salaada subaxna waxaa la sugayaa ilaa ay kor usoo baxdo waxoogaa kor usoo baxdo waxaa kaloo laga qaadanayaa ha xadiidka abi saciid alkhudriy waxa uu yidhi oo macnaha uu caddeeyo xadiid kale kaga duwan yahay laakiin way isfasirayaan labada xadiid oo wax dhibaataa male waayo laa salaata bacda salaati alfajri macnaha laa salaatadaasi marka ma lijinsi salaato ma ansaxaysa miyaa mise waa lilkaraaha jumhuur culamaha waxay ku tageen waa karaahiye salaada waxa weeye haddii qofkii uu tukado waa karaahiye litaxriim inaysan ahayn ayay u bada laakin dawaat alasbaab baa laga soo reebaya inta kalena waxa weye saasaa loo daynayaa faa'ida marka waxaa faa'idaha shiiku baabkan kuma sheegin waxa weeye salaadii duhurka markay qoraxdu bartanka taagnayd in iyadana nahyi ku soo arooray kuma uu sheegino waayo nahyigii shardigiisii shuruuddii uu dhigtay shiiku inay axaadiisu muttafaqun caleyhi yihiin ayuuna ku soo aroorinoo laakiin waa xadiidkii bara ibna caazib oo waxa weeye imaam waxaa leeyahay cuqbat ibna caamir cuqbat ibna caamir baa weriyey oo imaamu muslim baa ka werinaya wuxuu yihi halaathu saacaatin saddex saacadood saddex xilli weeye macnaa nahaana rasuulu llahi sala allahu calay wasalam nebigu waa naga nahiyey an nusalliya fiihina inaanu tukanno wa an naqbura fiihinna mawtaana iyo inaanu meydka xabaalno saddexdaa waqti marka waxa weeye waxaa ka mid ahaa xiina yaquumu qaa'imu dahiira ay macnaha qoraxdu markay fii kabadisanaa joogto oo aan duurka weli la aadimin oo ay bartanka taagan tahay ayaana la ka nahiyey xilligaas wuxuuna nebigu ku cileeyey oo sheegay waa xilliga jahanamo la huriyo oo jahanamaa la shidaa sidaa daraaddeed ayaa loo joojiyey labadan kalena waxaa lagu cileeyey salaada subax markii la tukado qoraxdu soo baxayso markay qorax soo baxayso ayay u sujuudi jireen gaaladu shaydaankuna way isku aadiyaa baa layidhi markaase waxa weeye shaydaan in loo sujuuday ayay noqonaysa marka waa mushaabahatu lmushrikiin ayaa la diidaya adigu salaadaadi waa saxiix oo si saxa u tukanaysaa ilaahay dartii baa u tukanaysaaye ha u ekaanin oo ha waafaqin xilligii ay gaaladu tukan jireen saas wey macnuhu markay dhacaysana saas oo kale ayay samayn jireen baabka saddexaa baabka afraad waxa weeye waa qadaa baabu qadaa'i alfawaa'id salaadihii tegey oo lasoo qadaynaayo wa tartiibiha iyo waxa weeye sida loo kala tartiibinayo marka laba baab laba arrimood buu shiiku ka hadlay baabkan salaadii tagtay oo xilligeedii tegey salaaduna laba arrimood bay ku tagtaa annawmu wannisyaan wax kale kuma tegi kadho inaad ilowdid iyo waxa weeye inaad maaragtay hurda kula tagto wa tartiibiha iyo sida loo tartiibinayo ay macnaha duurki casarkii baad seexatay salaadii casaraada tukan waad huruday maqribkii oo la addimay baad kacday salaadii casar waktigeedii waa teg waadna soo jeedaa waad kacday maxaad samaynaysaa ma maqribkii baad tukanaysaa horta kabacdina casarkiiaa tukanaysaa mise casarkii baa la hormarinayaa oo kabacdi markaa maqribkii la tukanaya tartiibku waxa weeye marka salaaduhu say isugu xigeen ayaa lagu wadayaa axaadiitan ayaynu ka fahmi doonaa الرابع والخمسون حديثك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب إلى كرع للنقضي جاء أياه يمد يوم الخندق معلمتي يوم الخندق أين صومرني ووحو القدك اللقضي وغزوة الأحزاب بعدما غربت الشمس مركي قرحدي طعري ثلاث عشر من أوتكن fajacala waxa uu yeelay oo gudagalay yasubu inuu caayayo kufaara qurayshin quraysh gaaladii inuu caayayo oo waxaan dhibaatadan keenay oo dagaalka soo qaaday ayuu caayaya abu sufyaan baa watay wa qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo maa kidtu kuma dhawaanin ay macnaha iima suurtagelin salliya inaan tuk salli inaan tukado alcasra salaadii casr xataa kaadat ishamsu ilaa qoraxdii ay ku dhowaatay taqrubu inay dhacdo faqaala annabiyu sala allahu alay slam nabigi waxa uu yihi isaguna wallahi maa sallaytuha anigu xataa ma tukan salaadii casar qaala jaabir waxa uu yihi faqumna marka godkii baa lagu mashquulay oo waktigiiba godka gudihiisa ay ku jireen way qonayeen qoraxdiiba waa dhacday waxay moodayeen inay qorax yiri soo jeedo qaala waxau yidhi jaabir faqumna waanu istaagnay ilaa badxaan waa waadi oo waadi madiina meesha ku yaalla badxaan la yidhahdo ayaanu xaggiisa u istaagnay fatawada'a waa weesaystay nabiga calayhi salaatu wasalaam lisalaati salaadii buu weesaystay watawada'naa anagina waan weesaysanay lahaa ay lisalaati fasallaa nabigi waa tukaday alcasra salaadii casr buu tukaday bacdamaa garabat ishamsu qoraxdii markay dhacday ayuu salaadii casar tukaday huma sallaa waa tukaday kabacdi bacdahaa gadaalkeedii ayuu tukaday almaqriba salaadii maqrib xadiidkan marka wuxuu inoo waadixiyey oo inoo caddeeyey inay nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo waxa weeye saxaabadii markay godkii qodayeen khandaq inay salaadii casar ka tagtay oo dib loo dhigay qoraxdiina ay dhacday mar hadday qoraxdii dhacday marka maqrib baa galay xilligii casarkana waa tegey marka maqribna waa joogaa casarna waa tegey salaad tagtay oo waktigeedii tegey iyo salaad waktigeedii joogo oo maqriba ayaa marka isku xilli noqday markaas nebigu muxuu sameeyey calayhi salaatu wassalaam waxau sameeyey salaadii casar buu tukaday sidii awal bay isugu xigeen buu isugu xijiyey salaadii casar buu tukaday kabacdi haddana salaadii maqrib buu tukaday waka maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka awalan wujubu qadaa'i alfawaa'id salaada tagtay in lasoo qadaynayo leanna waktigeedii waa tegey iyada waa la tukanaya laakiin salaada lasoo qadaynaya waa middaa cududaarka ku tagtay oo macnaha qofkii ama ilaawey ama hurda kaga tagtay amaa qofkii waxa weeye taariku salaad ahaa oo salaadihii intuu ka tegey isagu kas uga tegey yidhi haddaan bilaabaya waa soo qadaynaya taa waxba kama sugna tooba ayay u baahan tahay leannao kas buu uga tegey macsigu ku dhacay weeye waajib buu ka tegey marka tawbay u baahan tahay laakiin middaan hurdada iyo nisyaanka kaaga tagtay weeye midda qabaha leh waxaynu kaloo ka faa'idaynaa daahirka salaadan ta'khiirka uu nebigu dibdhigay nisyaan ma ahayne camdan bay ahayd bay yidhahdeen culummadu kas buu u dibdhigay waayo waxay ahayd baa la yidhi qabla nuzuuli intayna soo degin salaatu lkusuuf aayadaha ka sheekeynaysa in khiftum fa rijaalan oo rukbaanan aayadaha intayna soo degin bay ahayd baa la yidhi sidaa daraaddeed markaa dib baa loo dhigay sidoo kale waxaynu ka faa'idaynaa oo xadiidkan macnaha daliil wuxuu u yahay in la hormarinayo salaadii tagtay kabacdina midda joogta la tukanayo leannao nebigu casarkiibuu tukaday kabacdina wuxuu ku xijiyey salaadii maqrib waxaynu kaloo ka faa'idaynaa xadiidka jawaazu dducaa cala adaalim qofka daalimka ah in la habaaro ayaynu ka faa'idaynaa waayo cumarna waa habaaray nabigana calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin leanna wuxuu habaarayey cumar waxa weeye kufaara quraysh waynuna soo marnay nebiguna inuu yidhi mala allahu qubuurahum wa buyuutahum naaran waynu soo marnay marka qofka daalimka waa la habaari karaa ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo hadduu qofku ku dulmiyo waa la habaari karaa oo waxa weye way banaan tahay in la habaaro ilahay lagu dacweeyo afar mashruuciyatu inay waxa weye banaan tahay tahwiinu lmasaa'ib macnaha qofka markii dhibaato uu dareensan yahay waa laga fududeeyaa oo waxa weye dhibaatadii wax fudud baa looga dhigaa cumar ibn khadaab isagoo naxsan buu soo baxay markuu soo baxayna wuxuu is yidhi salaadii maqrib waa salaadii casar baa kaa tagtay khalad dhibaataa kugu dhacday nebigu waa ka fududay wuxuu yidhi wallahi annaguba maanu tukan tartiib marka cumar hadduu ogaadee nabigeena inuuna tukan isagii markaa waxa weeye naftiisii way degaysaa oo huduu buu helayaa sababtu waxa weeye wuxuu arkay markaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo isaga iyo kulli salaadii aynan tukan buu arkay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa inuu qofku dhaaran karo iyadoon la dhaarsan leanno nebigu waa dhaartay wallahi maa sallaynaa buy annaga xataa maanu tukan nebiga ciidana ma dhaarsan laakiin macnuhu waxa weeye waa ta'kiid iyo adkayn iyo waxa weeye maaragtay arrintii in la sii adkeeyo inu lama jeeda dhaar waxa weeye markaas ku waajibtay qofkii baabka shanaad waxaynu gelaynaa markaa waa baabu fadli salaati aljamaaca fadli salaati aljamaca salaada jamaacada fadliga ay leedahay iyo inay waajib tahay ayuu baabkan kaga hadlaya salaada jamaa jamaacada oo masaajidka lagu soo tukanayo oo waxa weeye raggii baa laga hadlayaa marka ajar fara badan bay leedahay oo aynu axaadiisa ka arki doono aada iyo aada u wanaagsan marka ajarka in lagu dadaalo ayaa waxay tahay arrin aada iyo aada muhiima alxadiid alkhamis walkhamsuun waxa yihi can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma wa cabdillahi bni cumar bni khadaabin ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala salaatu ljamaaca salaada jamaaca lagu tukado afdal waxay ka fadli badan tahay min salaati alfaddi waxay ka fadli badan tahay afdal min salaati alfaddi faddigu waa munfaridka wey waa qofka keligii tukaday qofka keligii tukaday iyo qofka jamaaco ku tukaday waxaa ajar badan oo fadli badan kan jamaaco ku tukaday bisabcin wa cishriina daraja labaatan iyo toddoba derajo ama toddoba iyo labaatan kaa u taqaan toddoba iyo labaatan derajo bisabcin wa cishriina daraja toddoba iyo labaatan darajo ay fadliya ayay dheer tahay salaadii lagu tukaday jamaacada iyo salaadii munfaridka qofku keligii tukaday halkan xadiidkan marka wuxuu inoo caddaynayaa inay salaada jamaacada lagu tukado oo waxa weeye uu qofkii jamaaco ku tukaday inay ka ajar badan tahay salaada uu keligii tukaday marka waxaanu ka qaadanaynaa xadiidka kow bayaan caddayn laynoo caddeeyey fadliga salaatuljamaaca ay leedahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa thawaabta ay dheer tahay kan munfaridkaa inay tahay thawaabtaa nebigu sheegay oo toddoba iyo labaatan derajo waynuna arki doonaa xadiidka soo socda oo shan iyo labaatan shan iyo labaatan sheegi doona waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidkan farqiga udhexeeya inuu aada iyo aada u dheer yahay leannahu toddoba iyo labaatan derajo hal markii loo qaybiyo intaa waa arrin aada iyo aad qofkii hal helay iyo qofka toddoba iyo labaatan derajo loo labanlaabay aada iyo aad ayay u kala fadli badan yihin wey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka sixatu salaati almunfarid qofka keligii tukaday inay salaadiisii ansaxayso oo waajibkii ka dhacayo liannahu fadli baa meesha isdheer yihiine haddayna salaadiisii ansaxaynin lama dhihin way ka fadli badan tahay ee salaadiisi ansax ma aha ayaa la odhan lahaa xadiidka asaadis walkhamsuun can abi hurayrata radi allahu canhu qaal abu hurayra waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam salaatu rajuli qofka salaadiisa uu tukanayo fi ljamaaca jamaaca uu ku tukanayo tudacafu waxaa la loo labanlaabayaa oo loo laalaabayaa calaa salaatihi salaadiisii fii beytihi uu gurigiisa ku tukaday wa fii suuqii uu gu suuqiisa ku tukaday waxaa loo labanlaabayaa khamsatan waxa weeye khamsatan wa cishruuna a khamsatan wa cishriina dicfan shan iyo labaatan ayaa loo labanlaabayaa macnaha shan iyo labaatan derajo ayay dheer tahay salaadii uu gurigiisa ku tukaday tii jamaacada macnaha tii uu jamaacada ku tukaday ayaa waxay dheer tahay tii uu gurigiisa ku tukaday keligii ama suuqiisa ku tukaday shan iyo labaatan jeer ayay ka ajar badanta wadalika arrintaasina waxay ku dhacaysaa oo uu sii sheegay nebigu sababta arrintan ku imaanayso annahu idaa tawadaca haddii uu weesaysto waxasana uu wanaajiyo waxa weye fa axsana uu hagaajiyo alwuduu'a weesadii uu hagaajiyo fa axsana alwuduu'a weesadiisii uu hagaajiyo oo si fiican u weesaysto uma kharaja uu soo baxo ila lmasjidi masaajidka uu soo aado laa yukhrijuhu uuna soo saaraynin ila salaata salaada meeye ay sabab kale oo u soo baxaya ma jirto salaadan buu soo baxayaa kabacdi marka sababta ninkan gurigiisii ka soo waday waa salaada wax kale uma soo bixin uma waxa uu yihi marka nebigu laa yukhrijuhu ila salaa salaadna wax kala ma soo bixinayso oo sabab kale uma soo bixin nebigu wuxuu yihi marka halkaanay ka imaanaysaa faa'iidadu lam yaxuda lam yakdu kor uma qaado khudwatan tilaabo macnaha tilaabo ma qaado oo ma tilaabsado ilaa ruficat lahu bihaa daraja waxaa loo kor qaadayaa hal darajo ayaa kor loogu qaadayaa oo ajir baa loo qoraya wa xuda waa laga baabi'inayaa laga hoobinayaa canhu xaggiisa bihaa khadii'a dembi uu galayna waa laga tirtirayaa fa idaa sallaa haddii uu tukado lam tazal ka zuuli mayso almalaa'ikatu malaa'igtii kama zuulayso tusalli inay ku u ducaynayso salli caleyh waa u ducaynaysaa malaa'igti oo salliga halkan waa ducadii wey in allaha wamalaa'ikatu yusalluuna cala nabiy waa ti ay marka waa ducadii maadaama fii musallaa maadaama uu ku sugan yahay fii musallaa meeshii uu ku tukaday macnaha qofkii wuu yimid masaajidkii buu yimid wuu fari wuu sunaystay wuu fariistay salaadii kaluu sugaya intaa uu fadhiyo meeshaa oo salaadii uu sugayo malaa'igtaa u ducaynaysa oo maxay dhahaysaa allaahumma salli calayh ilaahay u naxariiso oo salliga marka ilaahay xaggii uu ka yimaado oo waxa weye ilaahay looga baryayo qofka waxa weeye waa naxariis oo ilaah u naxariiso allahuma akfir lahu ilaah u dembi dhaaf allahuma arxamhu ilaah u naxariiso saasay ugu ducaynaysaa malaa'igtii oo ay wadayaan maanta o dhan waaya walaa yazaalu walaa walaa yazaalu ka zuuli mayso waxa wey walaa yazaalu fii salaatin kama zuulaayo walaa yazaalu ay qofkii kama zuulaayo fii salaatin salaad inuu ku jiro ay fii xukmi salaa oo ajarkii salaada u socdo kama zuulaayo mantadara asalaa salaada kale intuu sugaayo macnaha salaaduu tukaday salaadii kaleu sugayaa meeshiisiibuu fadhiyaa kama kicin salaadiisiibuu sugaya mantadara asalaa waxa weeye marka axaadiis axaadiista waxay sii caddaynaysaa inuunan qofkaasi uunan hadlin maa lam yatakalam intuunan hadlin ay kalaam addunya hadduu qur-aan iyo iska akristo waa okay laakiin hadduuna adduunyo iyo waxyaalo kale ku mashquulin sheeke kala gelin uunan meeshaana ka kicin booskiisa fii musallaa inuu fadhiyo marka xadiidkana wuxuu inoo caddaynayaa horta xadiidkii hore wuxuu kala macno yahay oo u dhow yahay wax yar bay isku khilaafsan yihiine kani wuxuu yidhi shan iyo labaatan darajo ayuu dheeriy kii horena waxa uu yidhi toddoba iyo labaatan kani marka derajadiibuu tilmaamay habkay ku imaanayso laalaab in loo jeedo salaadiisii loo laalaabayo sababta keenaysana waxay tahay wuu soo weesaystay wuxuu ka soo baxay niyadiisa wuxuu soo aaday masaajidkii salaad buu u soo aaday tilaabo kasta uu qaado ajar baa loo qorayaa dembina waa lagaga baabiinay laakiin wanaaggaa ma helin kii gurigiisa ku tukadi ma helin wanaaggaa oo waxa weeye tilaabo kasta ajarkaa iyo wanaaggaas waa dhaaftay wuxuu kaloo bayaaniyey marka xadiidku haddii qofkii uu masaajidkii soo galo tukadana in markaa waxa weeye booskiisa intuu fadhiyo inay malaa'igta u ducaynayso oo ilaahay u baryayso ninkii gurigiisa keligii ku tukadayna looma sheegin fadligaa iyo wanaaggaas inuu helayo wuxuu kaloo xadiidku caddeeyey inta uu meeshaa fadhiyo oo salaada kala sugayo inuu xukumkii salaada ku jiro oo ajar baa loo qoraya marka maxaynu ka qaadanaynaa xadiidka maa yuukhadu min alxadiid ko waxaynu ka qaadanaynaa fadiilatu ljamaaca salaada jamaaca lagu tukada fadliga iyo wanaagga ay leedahay aad iyo aad inuu u fara badan yahay oo qofka salaadiisii kale uu aad iyo aad uga fara badan yahay ayaynu ka qaadanayna waay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inuu maaragtay ha qofka salaadiisa munfaridkaa inay ansaxayso waayo sababtu waxa weeye nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiidka horena waa ku sheegay xadiidkaana waxa uu yidhi mar haddii tafdiil la keenay waa meesha inay ansaxayso labadii salaadoodba waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ana aljamaacata laysat shardan lisalaa ay lisixati salaa shardi uma aha ee waa fadli iyo wanaag ayaa laga helayaa laakiin salaaddii waa ansaxaysaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waxa weeye wanaaggaa faraha badan in lagu dadaalo oo qofkii inuu maaragtay fadaaishaa helo inuu aad iyo aad ugu dadaalo ayaa laisku boorinaya alxadiid alsaabic walkhamsuun xadiidka konton iyo toddobaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina afqala asalaati salaada ugu culus afqal faqiil waa waxaa culus ina afqala asalaati cala almunaafiqiin salaada ugu culus munaafiqiinta waxa weeye salaadaho dhan waa ku culus yihiin oo waxa weye ilaahay waxau yidhi inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin salaadoo dhan waa ku culus yihiin laakiin waa kusii kala daran yihiinoo aad bay ugu sii kala culus yihiin salaada ugu culus marka waa salaatu lcishaa salaada cishaa wa salaatu lfajri iyo salaada subax nabigu wuxuu yihi walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa ay salaada cishaha iyo salaada subax ajarka ku jira hadday ogaan lahaayeen la atowhumaa way u imaan lahaayeen walow xabwan iyagoo gurguuranaya oo dabada ku siqaya oo waxa weeye gurguuranayaba ha yimaadeene way imaan lahaayeen walaqad waxaa xaqiiqaa hamamtu inaan ku hamiyey oo ku fakeray an aamura inaan amro bisalaati salaadii fa tuqaamu la aqimo oo waxa aan dhaho waxa weye mu-adinkii aqim salaada uma aamura aan amro rajulan qof ka mida saxaabadii nin ka mida inaan amro fa yusalliya uu tujiyo binnaasi dadka uu tujiyo oo aan dhaho heelow dadka tuji uma andaliqu inaan baxo ka bacdi markaa anoon dadkii la tukan anigu aan daba maro inta jamaacada lagu jiro uma andaliqu aan baxo macii ay ag ila jiraan birijaalin rag macahum macnaha aan rag ka haysta kooxa macahum haysta oo waxa weeye ay agtooda tahay xusamun macnaha xusamka waxa weye macnaha xantoobo xaabo ah xusamun min xadab macnaha rag wata nin walba uu xaabo gacmaha ku wato inaan ka haysto oo xaggee aadaa ilaa qowmin dad aan u tago waa munaafiqiintii guryaha ku jira aan salaadaha imaanaynin ilaa qowmin dad aan u tago laa yashaduuna aan soo xaadiraynin asalaata salaadii oo waxa weeye ay waajib ku taho muslimiin bay sheeganayaan salaadiina ma imaanayaan fa uxariqa calayhim buyuutahum aan guryahooda ku gubo markaa binnaari dab aan ku gubo marka dhamaystir buu axaadiis xadiidku lahaayo riwaayadihiiso waxa waa nebigu waxau yihi calayhi salaatu wassalaam laakiin waxaan xusuustay waxa weeye maaragtay duma dumarkii iyo carruurtii iyagaa aynan waajib ku ahayn salaadu inay soo xaadiraan inay guryaha joogaan ayaan xusuustay waay waxa yihi marka ibn alasiir waxau leeyahay walow xabwan xabig waxa weye waa qofku markuu gacmaha iyo ku soconayo iyo gurguuranayo ayaa xabiga la yidhahdaa macnaha guud marka xadiidkan waxa weeye nebigu wuxuu inoo sheegay munaafiqiinta horta aad iyo aad inuu ugu adag yahay ugu culus tahay salaadu ay ku culus tahay ilaahayna waa inoo sheegay inaa lakabiiratun la cala alkhaashiciin ilaahay waa inoo sheegay waa munaafiqiinta aad bay ugu culus tahay haddaba salaada jamaacada xadiidkan waxaa laga garan karaa axaadiistii hore waxaynu soo cadaynay inay sheegayso fadli iyo wanaag in la isdheer yahay laakiin xadiidkan waxaa laga fahmayaa inay qof walba waajib ku tahay ilaa qof cuudaar yeesha mooye haddaba waa la isku khilaafay oo culummadu waa isku khilaafeen salaatuljamaaca ma waajiba ma fardiba ma sunne mu'akada qaar waxay ku tageen inay tahay sunna mu'akada horta aktharka waxa weeye sida aan shaki ku jirin waxa weye inay tahay waxa weeye fardu kifaaya horta inay fardi tahay la iskuma hayo fard inay tahay la iskuma hayo oo qowlka asunna waa ka baxayaa meesha marka qaar waxay yihahdeen waa sunna muakada qaar waxay yihahdeen waa fard qoladii fardiga tiri waa kala kacdayo qaar waxay yihahdeen fardu kifaaya qaarna waxay yihahdeen fardu cayn marka horta qowlkan sunnaha odhanaya meesha ka saar oo waxa weeye adilada ma waafaqayo sababto waxa weeye salaatuljamaaca waa min furuud wey fardi kifaaya miyaa marka mise waa fardu cayn culimo waxay u badan yahay inay tahay fardu kifaaya fardu kifaaya inay tahay baa loo badan yahay axaadiista daahirkeedana laga fahmayaa leannahu tafdiil ma yimaadeen haddayna fardu kifaaya ahayn marka salaada juma jamaacada ah haddii magaalo dhan ay ku heshiiso in salaada jamaacada joojiyaan oo waxaweye ay ka tagaan waxa weye khatar weyn waa ku dambaabayaan marka waa fardu kifaaya ayaa ugu wanaagsan in la yidhaahdo culamada qaarna waxay ku tageen waa fardu cayn oo axaadiis badan bay daliishadeen sida xadiidkii ninkii indhahala ah oo nabigu yidhi atasnacu nidaa ha ajib uu yidhi marka marka waxa weye axaadiis badanna way daliishadeen labadaa qowl baa marka ugu muhiimsan in la yidhaahdo waa fardu kifaaya iyo in la yidhaahdo waa fardu cayn labadaba marka adilada ayaa kutusaysa ama in la yidhaahdo waa sunne oo waa la iska dayn karaa fardi maa hadi haddii sunne la yidhaahdo dadkii o dhan baa ka tegi kara weeye macnuhu laakiin waa in la ogaa salaadii jamaacada jamaacadi waa in la oogo wey maxaynu marka ka qaadanaynaa xadiidka ko waxaynu ka qaadanaynaa salaada jamaacada lagu tukanayo inay waxa weye fardu cayn tahay ama fardu kifaayo labadaa qowl ayaynu ka qaadanayna oo waxa weye labada axaad labada dhinacba culamo xooglaa ku tegey axaadiis badan bayna leedahay iyo waxa weye adilo badan oo laga fahmayo laba waxaynu ka qaadanaynaa waxa weeye qofka salaada jamaacada ka taga bilaa cudurin waxa weeye inuu maaragtay cuquubo uu mudanayo oo waxa weye nebigu wuxuu ku hamiyey inuu ciqaabo nimanka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ee waxaa loogu cududaaray dumarka awgiise awgeed ayaa dumarkii iyo carruurtii guriga joogay awgood baa loo daayay waa la ciqaabila waxaynu kaloo ka qaadanaynaa marka maslaxa iyo mafsada hadday isqabsato in maslaxadii laga tegayo waayo inay salaadii jamaacadii soo xaadiraan oo yimaadaan waa maslaxad iyo wanaag in guryaha dumarka joogay loo dhibaateeyo oo lagu gubana waa mafsado sidaa daraaddeed ayaa la daayey oo waxa weeye mafsadadii ayaa laga hormariyey oo maslaxadii waa laga tegay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa marka fadliga iyo wanaagga ay leedahay salaada jamaacadu oo waxa weye aada iyo aad inuu uwen yahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa munaafiqiinta inay salaadoo dhan ku culus tahay leannahu asqal marka la yiri waxa weeye kuwa kalena waa ku culusiyiin laakiin kanaa ugu sii culus wey kanaa ugu sii culus labadaas salaadood ayaa ugu sii culus walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala waatuu ilaahay baabka lixaad baabu xuduuri الnisaa almasjid dumarku inay soo xaadiraan masaajidka oo salaadaha kasoo qayb galaan axaadiidtii horena waa kusoo marnay oo xadiidkii caaisha inay dumarkii gabdhihii mu'minaadkaa kasoo qeybgeli jireen salaada subax iyagoo dharkoodii ku duuduuban ayaynu soo marray alxadiid athaamin walkhamsuun waxa weye xadiidka sideed iyo konton can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaal can inabiyi sala la sl nabiga wax ka wariyay qaala inuu yidhi ida ista'danat axadukum imra'atuhu ila almasjid falaa yamnacha idaa waktigii ista'danat ay weydiisato axadukum mid idinkayda ka mida imra'atuhu xaaskiisu ila almasjid ay ilaa dihaabi lmasjid masaajidka inay aado falaa yamnachaa yuunan u diidin qaala waxa uu yidhi naawigii faqaala bilaal ibn cabdillaahi bni cumar cabdillahi bni cumar baa dhalay bilaalkan waxa uu yidhi wiilkaas oo meesha joogay oo isaguna dee nin xaaslo weyn aha ayaa waxa uu yidhi markaa wallahi ilaahay baan ku dhaarantay lanamnacahunna waa u diideynaa waa u diideynaa tacbiirkii baa marka ka khaldamay oo wuxuu rabay inuu yidhaahdo dumarkii khaladaad badan bay samaynayaano xilligii nebigoo kale ma aha oo khaladaad badan bay sameeyeeno suuq dadkiina waa xumaadeen oo ciyaar suuq iyaa jira marka dumarkii guryahooda inay joogaan baa u fiican inuu yidhaahdo laakiin tacbiirkii baa ka xumaaday oo waxau yidhi wallahi lanamnacahunna waa u diidayna qaala waxau yidhi raawigii fa aqbala waxaa qaabilay oo ku soo jeestay calayhi cabdullahi bni cumar ayaa waxa weye xaggiisa soo qaabilay oo ku soo jeestay fa sabbahu waa caayay sabban cay sayi-an aada u xun maa samictuhu aanan maqal yasub sabbahu isagoo caayaaya caydaasoo kale mithlo wax la mida qado weligay ma maqal buy qaala waxa uu yidhi cabdullahi bni cumar wa qaala waxau yidhi ukhbiruka waxaan kaaga warramaya can rasuuli illahi sala alla alay salam rasuulka ilaahay qowlkiisii baan kuu sheegayaa wa taquulu wallahi lanamnacahunna waxaad leedahay haddana waan u diidaynaa waa arrin aada iyo aad marka waaba cabdullahi bni cumar aad buu u canaantay wiilkiisii waayo qowlka nebiga see qowliga horkeeni ka dhaawey maadaama aan kuu sheegay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam saa hadalkaagama furra samcan wa daacan bay ahayd inaad hadal ka horkeentid maaha walimuslim imaamu muslim waxa weriyey oo lafdigiisu ahaa wa fii lafdi muslim laa tamnacuu imaa allahi imaa allah masaajid allah laa tamnacuu ha u diidinina imaa allah dumarkii addoommadii ilaahay imaa wa jamcu ama waa dumarka wey ha u diidinina marka addoommadii ilaahay inay masaajida ilaahay aadaan ha u diidinina ayuu lafdiga muslim ahaa haddaba waxa uu yidhi markaa xadiidkan wuxuu inoo caddeeyey oo labadiisa riwaayood ba ay caddaynayaan kan hore horta waxau caddeeyey cabdullaahi ibni cumar inuu xadiidkan weriyey iyadoo majliskii ay joogaan rag lana joogo wiilkiisii oo nin weyn oo xaas leh kabacdi markaas ayaa wiilkan bilaal ayaa hadalkan yidhi oo macnaha wuxuu arkayey bilaal inay dumarkii masaajida markay aadaayaan dariiqii iyo ama ay bedelmeenba iyagoo waxa weeye aan si fiican uxijaabnayn oo catar iyo wax isticmaalay iyo inay baxayaan weliba waxay culimadu yidhahdeen qowlkan waxaa la qabtay caaisha radiallahu canha baa oran jidhay baa la yidhi hadduu nebigu ogaan lahaa dumarku waxa ay soo keeneen oo waxa weye say u bedeleen oo khaladaadka ay la yimaadeen masaajidda waa loo diidi lahaa sidii reer bani israa'iilba loogu diiday dumarkoodii masaajidda haddaba laakiin waxaa ka xumaaday qaabkii hadduu tartiib u sheegi lahaa odhan lahaa shiikoo waktiga waa isbedelay oo dumarkii khaladaad badan bay samaynayaan maxaa laga yeelayaa see la isugu fasirayaa hadduu saas xoogaa u tacbiirin lahaa waxaa laga yaabaa inuu qowlkiisu macquul noqon lahaa laakiin qowlkii nebiga ayuu wuxuu ka hor keenay dhaar inaanu waxaan samaynayn marka waa khatar wey hadduu nabigu hortaagnaan lahaa oran lahaa saa oran lahaa ma yeelayno waxay noqon lahayd arrin khatara oo waxa weye qawlkii nabiga in la radiyo waa arrin aad iyo aad u khatara wey sidaa daraaddeed buu cabdullahi ibnu cumar aad u caayay wiilkii oo canaantay oo uu ku qayliyey oo waxa weye yidhi qawlkii nabiga aad qawlka horkeenaysa maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka istixbaab lidni in loo idmo dumarkii hadday masaajidka aadayaan oo waxa weye salaadii kusoo tukanayaan laakiin dumarka waxaa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan gurigooda inay ku tukadaan tanna waa banaan tahay inay waxa weeye ka qayb galaan jamaacaadka iyo wanaagga way banaan tahay laba waxaynu ka faa'idaynaa jawaazu lidni macnaha inuu idnigu waa salaada laakiin bishardi cadamu ziina macnaha nebigu wuxuu yiri iyagoon ziino lahayn oo waxa weeye aan isqurxinayn waa inay masaajka soo aadaan lama ogola marka iyagoo isa soo qurxisay ama catar isku soo shubtay ama uunsi wax lamid ah inay soo baxdo bal masaajidka keliya maahee inay baxdo xataa oo waxa weeye ay banaanka u baxaan lama ogola waa inay markay banaanka u baxayaan ay catar iyo barafuun iyo kulli iska ilaaliyaan wey haddaba marka waxaa macnaha kaloo laga faaidaya xadiidka sida daahirkaa salaadaa la sheegay amaa haddii ay tahay mawaacid iyo cash diin laga soo baranayo iyo cilmi la baranayo iyo iyaduna waa min baabi awlaa loo diidi maayo sida xadiidkii umu cadiya uu yihi macnaha waxaa nebigeena amray bay tiri inaanu soo baxno maalmaha ciideenka iyo mawaacidada ah oo waxa weye la waacdinayo dadkii la waaninayo oo xataa kuwa xaydka qaba lasoo saaro sidaa daraaddeed markaa markii muxaadaro iyo cashar iyo diin iyo masaajidka loo aadayo iyaduna waa min baabi awlaa oo loo diidi maayo dumarkii insha allah baabka toddobaad oo kitaabu salaa waa baabu sunan alraatiba sunanka salaadaha sunay leeyihiin sunan marka waxaa jira rawaatib la yidhaahdo oo maalin walba la tukado marka baabku wuxuu ka hadlayaa sunanka rawaatibta iyo ta'kiid in la adkeeyey labada ragcadood oo salaada subax iyo fadliga ay leedahay fadaa'il fara badan bay leedahay marka sunnahan in lagu dadaalona way fiican tahay waayo sunanka aakhira ayaa salaadaadii lagugu dhammaystiraya oo markii salaada la miisaamo oo waxa weye salaadaadii waxa weeye la fiiriyo haddii wax naaqis ka noqdaan sunankaagiibaa lagugu dhammaystirayaa laakiin haddii aadan sunno lahayn waa dhibaato wey marka sunanka in lagu dadaalo ayaa aada iyo aada muhiim u ah alxadiidu ataasic walkhamsuun can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal cabdillahi bni cumar wuxuu yidhi sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baan la tukaday waan ku xirtay ma aha macnuhu ee macnaha sunankan ayuu tukaday anna waa tukaday oo xilligaas ayaan la tukan jirnay wey ee macnaha salaadaha sunnaha la iskuma xihan jirin sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay ayaan la tukaday rakcatayni laba ragcadood hee qabla duhur waa qabla duhur waa kow rawaatibtii buu bilaabaya qabla duhur ragcatayni wa ragcatayni bacdaha duhurkii marka wuxuu yeeshay afar ragcadood laba ka horaysa iyo laba ka dambaysa ayaa la tukaday buu yidhi waa ko wa ragcatayni bacda aljumuca maalinta jumcadana laba ragcadood baan la tukaday bacda aljumuca wa ragcatayni bacda almaqrib maqribkiina laba ragcadood oo ka dambeeya wa ragcatayni bacda alcishaa iyo laba ragcadood oo cishaa ka dambeeya wuxuu inoo sheegay markaa riwaayadda salaadii duhur jumcaha ka saaro aynu horta maalin walba joogtada fiirina rawaatibta salaadii duhur afar buu u sheegay maqribna laba u sheegay waa lix cishana laba u sheegay waa sideed wa fii lafdi lafdi kale waxau ahaa fa ama almaqrib waalcishaa maqribkii iyo cishihii iyo waljumuca saddexdaas fa fii beytihi gurigiisa ayay ahayd oo hadhow waynu caddayn doonaa waa ku sharaxaynaa jumcahoo kale marka labada ragcadood tukanayo waa markii guriga lagu tukanayo waaya wa fii lafdi lafdi kale waxa waa wariyey oo wa fii lafdi lilbukhaariy imaam albukhaari uu ka wariyey wuxuu ah ana ibna cumar qaala waxau yihi cabdullahi ibni cumar waxau yihi xadatatnii waxay iiga warantay xafsatu waa walaashiis waa xafsa binti cumar oo nebigu uu qabay ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana yusallii inuu tukan jiray sajdatayni laba ragcadood baa laga wadaa sajdada khafiifatayni oo fudud bacda maa yadlucu lfajru markii waagu bariyo ay salaada subax marka la addimo wa kaanat waxau yidhi cabdullahi bni cumar wa kaanat waxayd saacatan xilli bay ahayd laa adkhulu aanan u gelin cala annabiy sala allahu calayh wasalam fiihaa xilligaa anigu nebiga uma geli jirinoo waxa weye dee xilli aroore oo gurigiisii uu joogo ayay ahayd halkan markaa laba ragcadood oo salaadii subuxu inoogu dhadhay riwaayadaana waxaynu haysanaa marka ba qabla duhur laba ragcadood bacda duhurna laba ragcadood bacda almaqrib laba ragcadood bacda alcishaa laba ragcadood ba qabla subaxna laba ragcadood waa toban ragcadood wey xadiid baa marka jira odhanaya qofkii laba iyo toban ragcadood tukada oo rawaatib ah oo joogteeya gurigaa jannada looga dhisa culimmadu marka waxay yidhahdeen duhurka ayaa waxaa sugan in laban afarna laga hormariyo labana laga dambaysiiyo waxaa kaloo duhurku leeyahay oo axaadiis kale ku sugnaatay qofkii afar duhurka ka horraysiiya afarna ka dambaysi ka dambaysiiya in naarta laga xarimo iyadana waa sugan tahay waxaa marka laga dhigayaa in duurkii afar laga hormariyo labana laga dambaysiiyo markaasay laba iyo toban ragcadood ku imaanayso amaa maqribku isagu waa joogto waa labadiisa ragcadood waa ka dambeeyaan cishahana waa ka dambeeyaan waa joogto salaada subaxna waa ka horeeya waxaa marna afar laga hormarinayo marna afar laga dambaysiinayo marna afar laga hormarinayo marna laba laga dambaysiinayo marna laba laga hormarinayo marna laba laga dambaysiinayo waa duhurka weyn amaa salaada jumcada salaada jumcada iyada haddii aad markaa jumcada tukatid oo masaajidka ku tukatid gurigaaga aada la aadaysid sunnihii laba ragcadood baa la tukanayaa haddii laakiin masaajidka lagu tukanayo sunana abu daawuud bay ku sugnaatay isaga afar ragcadood ayaa laga dambaysiinaya waa haddii masaajidka lagu tukanayo afar ragcadood ayaa laga dambaysiiya haddii laakiin gurigaaga aada la aadaysid gurigaaga ku tukanaysid waxaa laga dambaysiiyaa laba ragcadood saas marka ayay isugu imaanaysaa oo waxay isugu fasirmaysaa axaadiis oo dhan maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka ko waxaynu ka qaadanaynaa istixbaabu haadihi alrawaatib inaynu joogtayno rawaatibtan xadiidka lagu sheegay inaynu joogtayno oo ay mu-aka tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa salaada maqribka inay waxa weeye a waxaynu ka qaadanaynaa ana rawaatib almaqrib waalcishaa waalfajri waljumuca sida afdalkaa in guriga lagu tukado sida fiican waa in guriga lagu tukado markaa waa laba laba marka weliba salaada subax in la khafiifiyo ayaanu ka qaadanaynaa waxaana soo aroortay riwaayad kaloo odhanaysa labada ragcadood oo salaada subax khayrun min addunya wamaa fiiha adduunyada iyo waxa yaalba inay ka khayr badan yihiin marka labada ragcadood waa mu-akad weeye in laga tagana ma aha xadiidka soo socdaana aada iyo aad u sii adkaynaya oo inoo sii waadixinaya w alxadiid asittuun xadiidka lixdanaad wey can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri lam yakun rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam calaa shayin min annawaafil nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ahayn bay tiri calaa shayin shay ka mida oo min annawaafili nawaafisha salaadaha subanka ah ashadda tacaahudan macnaha aad iyo aad uga ilaalin badan ma ahayn minhu xaggiisa calaa ragcatay alfajr labada ragcadood oo salaada subax aad iyo aad buu u ilaalin jiray lam yakun rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay ma ahayn calaa shayin min annawaafil wax ka mida salaadaha sunankaa ashadda tacaahudan ilaalinta uu ka ilaalin kama ilaalin badnayn ee macnaha wuxuu aad u ilaalin jiray labadaa ragcadood oo yaa ugu badnaa ragcatay alfajr wa fii lafdi lafdi kale waxaa limuslim muslim wariyey ragcata alfajri ragcata alfajri labada ragcadood oo waxa weeye salaada subax laga hormariyo khayrun min addunya wamaa fiiha waxay ka khayr badan yihiin adduunyada iyo waxa dusheeda yaal oo dhan waayo janno iyo wanaag baa lagu tegayaa adduunyadana waxay taraysa maleh marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa labadaa ragcadood oo salaada subax xataa hadduu safar yahay kama tegi jirin safar hadduu yahay xataa kama tegi jirin waxaanu marka ka qaadanaynaa xadiidka inay istixbaabu sunat sunata maaragtay ragcatay alfajri inay tahay mu-akada oo aad iyo aad loo ilaalinayo oo aad iyo aad loogu dadaalayo waayo nebigu marnaba kama tegin ba layi fii safarin walaa xadar safar iyo waxa weeye muqiim toonna kama uu tegin ba layi nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuuna inoo cadeeyey inay aad iyo aad u ajar badan tahay khulaasada marka sunanka waxa weeye salaadu waxay leedahay sunan badan rawaatibtan markaa laba iyo tobankaa ragcadoo qofkii ilaalinaya duhurka afar ha ka hormariyo labana ha ka dambaysiiyo maqribka laba ha ka dambaysiiyo cishahana laba ha ka dambaysiiyo salaada subaxna laba ha ka hormariyo jumcada labana ha ka dambaysiiyo hadduu gurigiisa ku tukanayo laba ha ka dambaysiiyo hadduu masaajidka ku tukanayana afar waa inuu ka dambaysiiya sida imaam abu daawuud uu wariyay xadiidka saxiixa waxaa kaloo kuu soo haray marka uuna baabka ku sheegin witriga nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu safar yahay iyo hadduuna safar ahaynba kama tegi jirin labada ragcadoodoo waxa weeye salaada subax iyo witriga marka witrigu isagu waaba waajib bay culimmadu leeyihin oo waa waajib sida axaadiis badan caddaynayso marka witriguna waxa ugu fiican qofka in loogu yareeyo inta ugu yar horta waa ragcad wey laakiin saddex ragcadood in la tukado bacda alcishaa markaad tukatid cishaha oo labadii ragcadood oo cishada sunnaha tukatid inaad saddex ragcadood tukatid waxaa kuu banaan inaad saddexdaba israacisid oo hal atixiyaad ku samaysid iyo inaad kala goysid oo laba tukatid kabacdina mid tukato waa ku banaan tahay iyo qofkii awoodayay markaas salaatuleilka inuu usoo kaco intaasoo dhan ayaa waxa weeye sunanka ayaa ku soo arooray waxaa kaloo wanaagsan in lagu dadaalo salaatu duxada oo waxa weye qofku barqadii ugu yaraan oo waxa weeye laba ragcadood tukado markay barqadii tahay ama afar ragcadood baa ugu wanaagsan in laga dhigo arrimahaasoo dhan ayaa kusoo wada arooray oo waxa weeye sunankaa loo baahan yahay in lagu dadaalo والحمد لله رب العالمين